taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo toddobaad haddaba waa tan reer binu israa'iil sidii tiradoodu ay ahayd waxayna ahaayeen madaxdii qolooyinka iyo kuwii kunkun u teliyey iyo kuwii boqolboqol u teliyey iyo saraakiishoodii boqorka uga adeegi jiray wax kasta oo ku saabsan kooxihii soo geli jiray oo bixi jiray bil kasta oo ah bilaha sannadda oo dhan koox kasta tiradoodu waxay ahayd afar iyo labaatan kun oo nin oo kooxdii koowaad ee bixi jirtay bishii koowaad waxaa madax u ahaa yaashaabcaam inas sabdi'eel oo kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo isagu wuxuu ahaa reer feris wuxuuna ugu wada sarreeyey saraakiishii ciidanka oo bishii koowaad bixi jiray oo dhan oo kooxdii bishii labaadna waxaa madax u ahaa doday oo ahaa reer axoo ah oo kooxdiisa waxaa ku jiray miqlood oo taliyo ahaa oo kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii saddexaad ee ciidanka oo bishii saddexaad bixi jirayna wuxuu ahaa benaayaah oo madax ahaa oo ahaa ina wadaadkii ahaa yehoyaada oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo kaasu waa benayaah oo ahaa kii ugu xoog badnaa soddonkii oo weliba soddonka madax u ahaa oo kooxdiisana waxaa ku jiray wiilkiisii camiisaabaad oo sirkaalkii afaraad ee bishii afaraad bixi jirayna wuxuu ahaa casaaheel oo ahaa yoo'aab walaalkiis wiilkiisii sabaadyaahna wuu ku xegey oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii shanaad ee bishii shanaad bixi jirayna wuxuu ahaa shamhuud oo ahaa reer yisraah oo kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii lixaad oo bishii lixaad bixi jirayna wuxuu ahaa ciiraa ina ciqeesh oo ahaa reer taqooca oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii toddobaad ee bishii toddobaad bixi jirayna wuxuu ahaa xeeles oo ahaa reer feloni oo ka ahaa reer efraayim oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii siddeedaad oo bishii siddeedaad bixi jirayna wuxuu ahaa sibikey oo ahaa reer xushaad oo ka ahaa reer seerax oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii sagaalaad ee bishii sagaalaad bixi jirayna wuxuu ahaa abiceesar oo ahaa reer canaatood oo ka ahaa reer benyaamin oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii tobnaad ee bishii tobnaad bixi jiray wuxuu ahaa maharay oo ahaa reer natofaah oo ka ah reer seerax oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii kow iyo tobnaad ee bishii kow iyo tobnaad bixi jirayna wuxuu ahaa benayaah oo ahaa reer fircaatoon oo ka ah reer efraayim oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii laba iyo tobnaad ee bishii laba-iyo tobnaad bixi jirayna wuxuu ahaa xilday oo ahaa reer natafaah oo ka ahaa reer codni'eel oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo weliba waxaa qabiilooyinkii reer binu israa'iil u talinayey kuwan reer ruubeen waxaa u talinayey eliceser inasagri oo taliyo ahaa reer samicoonna waxaa u talinayey shefadyaah ina macaakaah reer laawina waxaa u talinayey xashabyaah ina kemu'eel reer haaruunna waxaa u talinayey saadoq reer yahuudahna waxaa u talinayey elihu oo daa'uud walaalihiis ka mid ahaa reer isaakaarna waxaa u talinayey comri ina mikaa'eel reer sebuluunna waxaa u talinayey yeshmacyaah ina cobadyaa reer naftaalina waxaa u talinayey yereemoot ina casri'eel reer efraayimna waxaa u talinayey hosheeca ina casasyaah oo reer manaseh barkiisna waxaa u talinayay yo'eel ina fadaayaah reer manaseh barkiis kalena oo joogay dalka galicaadna waxaa u talinayey ido ina sakariyah reer benyamiinna waxaa u talinayey yacasi'eel ina abneer reer daana waxaa u talinayey casar'eel ina yeroxaam oo kuwaasu waxay ahaayeen saraakiishii qabiilooyinka reer binu israa'iil laakiinse daa'uud ma uu tirinin intoodii labaatan sannadood ka yareed maxaa yeelay rabbigu wuxuu yidhi inuu reer binu israa'iil u badinayo sida xiddigaha samada oo kale yoo'aab oo ay seeruyaha dhashay ayaa bilaabay inuu dadka tirsho laakiinse ma uusan dhammayn oo tirintaas aawadeed ayaa reer binu israa'iil caro ugu soo degtay oo tiradiina laguma darin xisaabtii kitaabkii taariikhda oo boqor daa'uud oo boqorka qasnadihiisana waxaa u talinayey casmaaweed ina caday'eel oo guryihii wax lagu kaydiyey ee beeraha ku yiil iyo kuwii ku yiil magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo qalcadahaba waxaa u talinayey yonatan ina cuseeyaah oo kuwii samayn jiray shuqulka beeraha inay dhulka qodaanna waxaa u talinayey cisrii ina keluub oo beeraha canabka ahna waxaa u talinayay shamcii oo ahaa reer raamaad oo guryihii lagu kaydiyey qamrigii laga helay beeraha canabka ahna waxaa u talinayey sabdii oo ahaa reer shefmii oo dhirtii saytuunka ahayd iyo dhirtii darayga ahayd oo dalkii dooxada ahaa ku yiilna waxaa u talinayay bacal xanaan oo ahaa reer geder guryihii saliidda lagu kaydiyeyna waxaa u talinayay yo'aash oo loodii shaaroon daaqi jirtayna waxaa u talinayey shidraay oo ahaa reer shaaroon oo lo'dii dooxooyinka joogtayna waxaa u talinayey shaafaad ina adlaay oo geelashana waxaa u talinayey oobiil oo ahaa reer ismaaciil oo dameerahana waxaa u talinayey yaxdayaah oo ahaa reer maroonati oo aryahana waxaa u talinayey yaasiis oo ahaa reer hargrii oo kulli intaas oo dhamm waxay ahaayeen taliyayaashii maalkii boqor daa'uud weliba yonatan oo ahaa daa'uud adeerkiis wuxuu ahaa la taliye waxgarasho weyn leh iyo karaniba oo yaxii'eel ina xagmonina wuxuu la jiray boqorka wiilashiisa oo axitofelna wuxuu ahaa boqorka la taliyihiisa oo xuushey oo ahaa reer arkiina wuxuu ahaa boqorka saaxiibkiis oo axitofelna waxaa ku xigay yehoyaadac ina benayaah iyo abyataar oo boqorka ciidankiisana waxaa sarkaal u ahaa yoo'aab